sheekh shaacir sheekh maxamed ayaa ka guulaysaday kursigii manka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee doorashadii geeka kudhiidi magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kursigun iyo ku mid ahay kuraastii horlanka guulaysidii ee guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo reedhanka naqeeg maamul goboleedyada waddanka gaar ahaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo hordhaan lahankanagii shan kursi waana kursigunnagadii kursigii shalays ee hakweri kuraasti lahanagii taas oo geeka sheenti in reedlankanagada doorashadu kursigun oo yeelata beele maalinwiine iyo reed lahangnagii maybana ka tartamay saddex musharax oo shalhaayeen sheekh shaacir sheekh maxamed mukhtaar xasan yarow iyo xaliime maxamed cabdi mayba wareeggii koowaad ka guulaysaday doorashada sheekh shaacir sheekh maxamed oo helay soddon iyo afar cod meelu usu musharaxgii indhowaay ee la tartamaay ee haayay mukhtaar xasan yarow usu ku heli toban iyo lix cod xaliime maxamed cabdi oo yeena ku mid hayti musharaxiinta meeli geeka wal-id ee makahelna mayba natiijada doorashada ka dhawaaqday markii codaynta dhammaaytay sahre cabdi xuseen oo ku dareertay guddiga doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya
magaalada baydhabo beesha macalinweyne waxaa ku tartamay sheekh shaacir sheekh axmed iyo xaliime maxamed cabdi iyo mukhtaar xasan yarow sheekh shaacir wuxuu helay soddon iyo afar xaliimo maxamed cabdi kooxba coda maysan helin mukhtaar xasan yarow wuxuu helay lix iyo toban cod waxaa hallaabay hal cod wadarta guud ee ergada waa konton iyo kow saa darteed kursigaan waxaa ku guulaystay sheekh shaacir axmed
markii natiijada laka dhawaaqi waana xildhibaan sheekh shaacir sheekh maxamed use ka guulaysaday kursigii doodisheeni kureed usula hadalay ergadii isu doorati ee meelo fidhiidii marti sharaftii ha ku qiib gale doorashadunka naqow ka hayti xildhibaan sheekh shaacir maxamed iyo meelo ku jeediya hadal usankama hadnaqow ergadiis sidoo kale mayba meelo ku hadalay musharaxgii kale ee la tartamay sheekh shaacir ee helay miilito cod ee magaajay leeraaye xasan yarow oo usiina ku mid haay musharaxiintii la tartantay xildhibaan sheekh shaacir waana meelo ka sheegi ini usan ka kalsoonyo doorashada geeka ku dhiidi
doorashadii halkan ka dhacday xalaal inay tahay yaan aaminsanahay waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ii qore ayaan aaminsanahay waana ku qanacsanahay inaan laakiin ujeeddadeeda waxay ahayd inaan la tartamo kolley laba nin hadday tartanto mid unbaa guulaysan lahaa marka hadduu saaxiibkay guulaystay waan u mahad celinayaa waana la shaqaynaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo
الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم موجود معبود كهام هذا اسكله marka labaad waxaan u mahad celinayaa ergada idooratay iyo kuwan idooranba iyo dadka juhdiga ku bixiyey ee walaalaha ah ee doorashadaas inay si cadaalada u dhacdo juhdiga ku bixiyey korjoogtada intaba waan u mahad celinayaa mahaddaa ilaahay baa iska leh kadib haddii ilaahay yidhaahdo xilkaa lay doortay inuu ilaahay weynaa waaxidka ahaa ammaanadaasi si wanaagsan aan u guto ilaahay u qalmaya ilaahay ka baryaya waxaan insha allahu tacaala haddii ilaahay weynaa waaxidka ahaa uu raalle ka noqdo waxaan u cadaalad fali doonaa dadka soomaaliyeed islaamka ah kuway doortay iyo kuwani dooranba aad baan farxaddayda aad u badan waxaan odhanayaba ma garanayo aad baan idinku mahad celinayaa guddiga doorashooyinka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka ee juhdiga weyn ku bixiyey maalmihii aan soo dhaafnay mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay ka bacdigiisa mahad baan u celinayaa ballaaban وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dareenkayga maanta haddii aan cabiro aad iyo aad aan faraxsana
ilaahay aan mahadnage dadka walaalahayga ee oo jihdiga ka biyi doorashada inay dib uga soonto inkastoo markii hore doorashadan saxalaaleen dhiidi dad tabadow oo fadaaya kursiga dacwo suubiyeen oo muddo hatana lahaku wareegi saddex bilood eh haddana maanta yani dib suurtagalli inii ilaahay weynaa waaxidka ahaa dib ilaahay inka guulay ilaahay aan ka mahadnage i dadka walaalahayga ee guddiga federaalka saaxiibaday iyo guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee koonfur galbeed ee juhdiga kubiyeen baan mihim nahaa dhaafdhi hamii ige fadheen ini khilaafaadkii gobolka ka jari saxaan iyo ag mahadnage dareenka iyadan fayley farxad baa walanku erar korna ma in sheegay dadweynaha reer koonfur galbeed ama soomaaliyeed kursigun kuraasto kale wala dheeri sababtoo ah kursi lama goor la dooraday waay labada goor baan leh ka bax marka saas dartee kursi yani yani doorasho doorasho kor fuurla waay sida aan aaminsana marka insha allahu tacaala sida barlamaad liinka dooradii ya insha allahu tacaala walaay ilaahay iyo laqobada oo oo ka eedan dadkan iyo dalkan ini aan anqobada iyo aan ka dadaale ilaahay weynaa waaxidka ahaana in waafajiyo in fududaayo xilkaasi culeyska badan iyo ilaahay ku tuuge xilkan man weydiyaana in aan ka raaxo sida meel fadheeda laakiin in ummada Soomaaliyeed ee dagaalada iyo alxamdulillaah abaaraha iyo alxamdulillaah cudurrada waxyeeleeyeen oo baabi'iyeen inii aan walaal wali karaankay ah aan kujiyeysid wabada codkayle warka wabada koray ilaan galan warka wabada wal jaabkay ka jiraan wax wabada una male codkay ana wala wabada yaan weydiiyay insha Allah hadii Ilaahay waafaqiyo oo umrigan Ilaahay ay ka sii ergadi doorti eeda kama laga eeda ma tijig walaal jarj zakala walaal sidii ku fadaay waay kalsoonida iyo doordan ay siiyeen yaani insha Allah taala aan abal gudiyo wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته may baha ay tahay doorashada geeka kudhiidi hoolka madaxtooyada dowladda koonfur galbeed soomaaliya too-eedda andegan may baana goobroog ku hayay wasiire xildhibaano ku tirsan lamaada gole ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wakiilo ku dareeri beele caalamka haana soo kormeeraayay doorashadii iqaabkii endhiyaasi taasoo ha ka dhammaati jawi eed andegan yee oo xildhibaannimada kursiga beelle maalinweyne usub markala ha ka bahi xildhibaan sheekh shaacir maxamed ohay xildhibaankii hordhaan ka guulaysaday kursigun isla mar ahaantaasna hordhaan lama tooka anku guulaysaday kursigun usu o guulu usu geeki deerina anku dhikanto guuli saddexaad oo o usu ku deeri kursigun kaasoo usu afarta sana hataha dareera usu ka hogaamiyi doono xildhibaannimada beelle maalinweyne